sidii al-shabaab waxay u rogmadeen khamri waxay u rogmadeen siday awalba qasoodayaal oo ahaayeen qaskooda awalba waa ka shaqayn jireen laakiin luuqado kale awal isticmaali jireen magaalada tan hadda waxay gobolkan u bedesheen khamrigi khamriga la keeno oo magaaladan lagu fasaadiyo ma aha khamri raqiis ku yimaada marka adisababa la joogo hoteelada five starka boqol dollar bay ku joogtaa dhalada wiskiga ah oo nimankan ay tobanka dollar gadaan waxayba hadda ka sii gediyeen waxay u sameeyeen inay yidhaahdaan ninkii akihiisa haysta iyo booshkiisa waa lacag la-aan meelaha lagu gado waxa weeye marka waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan waxa kan waa duulaan kale waxaana duulaankaa soo qaaday argagixisada argagixisada lacagta bixisa iyadaa soo qaada iyadaa dadka usoo dhiibta iyadaa furta tiri qodobkaas ha lala socdo hubkaani waa hub argagixisa laga qabtay dadka waxaa la rabaa inay ogaadaan al-shabaabkii aan halkan kula dagaalanay wuxuu hadda soo maray laba arrimood labadaa ciddii tilaabadeeda lagu arko waa argagixisa ogaada